ururka horumarinta dhalinyarada raasamaal ee beledweyne ayaa deeq biyaha gaarsiiyey qoysas danyara oo ku nool duleedka beledweyne kuwaasi oo ka barakacay fatahaada webiga shabeelle deeqdan ayaa lacagta lagu iibiyey waxaa bixiyey senator xasan iidow maxamed xasan kobac oo ka mid ah mas-uuliyiinta kasoo jeeda gobolka hiiraan gudoomiyaha ururka raasamaal jaamac cabdinuur ayaa reydu baaluulo uga waramay deeqdan biyaha ah ee ay bixiyeen maanta waxaan sameynay biyo dhaamin biyo dhaamin ayaan sameynay waxaan gaarsiinay dadkii ka barakacay degmada beledweyne gaar ahaan ku barakacay galbeedka beledweyne ee laanta hilaac buuraha loo yaqaano majabaadhey waxaan gaarsiinay booyada biyo ah kuwaas uu booyadahaas uu ku deeqay senator xasan ciidow maxamed kobac senatarka ku matala deegaankaas dowladda federaalka soomaaliya waxaan gaarsiinay shalay iyo maantaba biyaha way socdaan shalay aan bilownay maantana sidoo kale waan gaarsiinay ilaa iyo ilaa iyo fatahaadda intay soconaysana biyahaas dadka way u baahan yihin wayna socon doonaan sanatarka si uu noo sheegay biyahaas maanta waxaan gaarsiinay barakacyaasha booyado biyaan gaarsiinay ilaa iyo afar booyadood biyahaan gaarsiinay sidaas ayaana maanta hawshaas booyadaha biyaha aan kusoo qabanay wallaahi dadkaas waa dad u baahan wax kasta oo nolosha biniaadanka u baahan tahay biyo way u baahan yihiin waxay u baahan yihiin sasiiriga oo kinacada laga galo waxay u baahan yihiin bacyaha qoraxda iyo roobka laga galo way u baahan yihiin way u baahan yihiin raashiinka la cuno way u baahan yihiin wax kasta oo qofka biniaadanka noloshiisa ay u baahan tahay way u baahan yihiin ururka dhalinyarada raasamaal ayaa wado dadaalo lagu caawinayo dadka danta yar kuwaasi oo ay saamaysay fatahaadda webiga shabeelle iyadoo horey qoysas ay u gaarsiiyeen deeq raashiina taasi oo loo qeybiyey dadka danta yar